casha waa mahadsan tahay saaka waxaa maaragtay doorashadii ku-celiska ahayd ka bilaabatay guud ahaan ilaa siddeetan iyo kow magaalo oo maaragtay waddankan turkiga ah ayaa doorashadii ku-celiska codbixintii lagu dooranayay madaxweynaha saddex iyo tobnaad ee waddankan turkiga ah ka bilaabatay magaalooyinka ugu waaweyn ee maaragtay sida weyn doorashadoodu ay natiijadana wax weyn ka bedesha waxaa kamid ah magaalada kaala hadlaya istanbul iyo ankara izmir antalia magaalooyinka bursa magaalooyinkaas horta magaalooyinka ugu waaweyn turkiga ee maaragtay konya waa magaalooyinka maaragtay populationka ugu badani uu ku nool yahay natiijadooduna inta badan meelo badan oo kamid ah sida si gaar ah weliba labada caasimada iyo magaalada ganacsiyeedka istanbul iyo izmir ay yihiin weliba kuwa aada inta badan loogu hardamo marka guud ahaana si islamida ayay uga bilaabatay codbixiyayaashii ayaa maaragtay si toosa xilligan aan kula hadlayo codadkooda nin walba meeshii uu codkiisa ka dhiibanayay ka dhiibanaya ilaa haddana guddiga sare ee doorashooyinka waxay sheegayaan in ay si habsamida ay u socoto doorashada bashir waxaad ka warantaa doorashadan sidaanu ka warqabno waa ku-celis maadaama murashaxna uu heli waayey codadkii loo baahnaa ee kontonka ka badnaa si uu ugu guuleysto doorashada maxay kaga duwan tahay doorashadan hadda socota tii markii hore dhacday markaad fiiriso jawiga markaad fiiriso ka qaybgalka dadweynaha bal isbedelka muuqda muxuu yahay hadda doorashadani tii hore dhowr siba waa uga duwan tahay waa midda koowaade waxay uga duwan tahay doorashadii hore waxay ahayd laba doorasho oo istisaaran oo ah doorashooyinka baarlamaanka iyo dadku waxay wada dooranayeen iyo madaxweynaha oo baarlamaanka marka la dooranayo xisbi baa la dooranayay marka xubnihii baarlamaanka iyo madaxweynihii ayaa hal mar la wada dooranayay laakiin tan waxaa la dooranayaa oo keliya madaxweynaha la dooranayaa kii maaragtay baarlamaanka iyada waa lagu kala baxay oo doorashadii hore ayay maaragtay ay ku ekayd oo hadda ku-celisku iyadu kumaysan jirin taas waa mid waa midda kale e doorashadii hore waxaa ku tartamaya dhanka madaxtinimadka ilaa saddex musharax oo maaragtay madaxtinimo u taagnaa taas oo in badan la saadaalinayay in wareeg labaad loo baahan doono laakiin tan hadda maanta yihi waa doorasho soo afjarid a waaye qofkii maanta codbeeri hela ayaa madaxweynaha saddex iyo tobnaad ee turkiga noqon doona laakiin tii hore waxaa ku jirta shaki in ay ay maaragtay kusoo gabagaboobi iyo mid labaad in loo baahan doono laakiin maanta waxaa xaqiiqa cidda ay noqotaba in uu hal qofi natiijada qaadan doono marka taasna way uga duwan tahay waxaa kale oo maaragtay ay uga duwan tahay habka isbahaysiyo cusub ah soo biiray tan maaragtay hadda doorashadan oo aan kuwii hore si gaara u tartamaya oo madax banaanaa laba dhinac baa ugu waaweyn maaragtay dadka tartamaya ama maratay madaxtinimada u taagan hadda isku soo haray waa madaxweyne rajab tayyib erdogan iyo ninka la tartamaya ee la yidhaahda kamaal kelijidaar olu marka xisbiye kale oo yaryar baa ku kala biiray oo uu kamid yahay ninkii musharaxa saddexaad ahaa markii hore codadka shanta iyo dhibic toddobiya tobanka cod helay oo ku biiray dhanka madaxweynaha marka qaabka isbahaysiga uu u jiro iyo sida ay doorashada u tahay tii ugu dambeysay iyo sida ay umadax ay uga madax banaan tahay tii kale ee isisaarayd intuba waa wax ay maaragtay kaga duwan tahay doorashadii hore marka murashixii saddexaad ee kusoo xigay erdogan iyo kamaal haddii hadda codkiisii uu ku biiriyey oo dhinacii madaxweynaha uu hadda sida ad sheegtay uu u janjeero taasi rajo ma siin kartaa madaxweyne erdogan inuu soo noqdo uu noqdo madaxweynihii saddex-i tobnaad ee dalka turkiga caisha saadaasha inta badan labadii asbuuci hadda aan maaragtay ina soo dhaafay ama aan kasoo gudubnay la bixinayay doorashadan ku-celiska laga bixinayay ayaa inteeda badani waxa ay ay maaragtay aada u xoojinaysaa saxaafadda caalamka si guud iyo dadka turkiga xataa shacabka aniga kula hadlayay dad badan oo shacaba oo aan maaragtay kala sheekaystay arrimahaasi waxay maaragtay guusha ay u badinayaan in madaxweyne rajab tayyib erdogan uu helayo sababo dhowrana way ku maaragtay way ku sababeynayaan waa midda koowaad e waxa weeye madaxweynahan rajab tayyib erdogan xisbiga uu hogaaminayo iyo isbahaysiga xisbiyada lihi waxay ku guulaysteen baarlamaankii aqlabiyadiisi bay ku guulaysteen waa qodob muhiim ah oo maaragtay ay hoosta ka wada xariiqayaan dadka maaragtay turkidu siyaasiyiin saxaafad shacab intuba ay hoosta ka xariiqayaan taas oo maaragtay laleeyahay madaxweyne aan aqlabiyadii baarlamaanka haysanin turkiga maaragtay marar badan buu soo maray dhib badan baa lagala soo kulmay waxay qasbaysaa haddii madaxweyne kii aqlabiyadda baarlamaanka ku lahaa aan ahayn uu yimaado in lix bilood gudahood doorasho ku celisa haddana maaragtay lagu celiyo ayay qasbaysaa daliilo badan oo ay istanbul belediyada istanbul kamid tahayna way soo qaadanayaan iyo siyaasad hore oo turkiga ah waa qodobka ugu weyn kaasi waa qodobka labaade farqiga udhexeeyey doorashadii wareegii koowaad labada musharax ee isku soo haray ayaa isna maaragtay farqi weyn ahaa ilaa saddex milyan oo cod ayaa udhexaysay walow dad badan oon tii hore codaynin tan ay xaq uleeyihiin inay codayaan oo dhalinyaro qaan gaartay oo ilaa konton kun oo maaragtay lagu sheegay ee ay codayn doonaan dad badan oo xaq ulahaa oon codayninna ay jiraan oo taa lafteedu midda ugu badan ee indhaha lagu hayo ay tahay haddana waxaa la leeyahay madaxweyne rajab tayyib erdogan codadka uu ku hogaaminayo dhigiisa ama ninka la tartamayay suurtagal ma inuu intaasoo dhan inta soo daboolo musharaxa kale haddana uu sii dhaafo erdogan taasina iyaduna ma badna ayay leeyihiin adu isku soo duuduubo rajada ugu badan ee doorashadan ama la saadaalinayo waxaa laleeyahay maaragtay madaxweyne rajab tayyib erdogan ayaa qaaday